الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen jimco ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war ka soo saartay safarkii ra-isul wasaaraha nasaarada etoobiya abiy axmed uu ku yimid muqdisho mar kalena ku celisay in abiy axmed uusan heli doonin himiladiisa ah inuu qaato badda soomaaliya barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobbada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah muqdisho mujaahidiinta oo maanta gantaalo culus ku weeraray garoonka diyaaradaha iyo xeendaabka xerada xalane xilli uu aabey ka soo degayay garoonka caasimadda maxaa sababay inuu abiy axmed ka cararo xafladdii loo qorsheeyey in lagu qabto muqdisho safarkiisana ku soo gaabiyo saacado kooban qalqal intee la eg ayay sabuuqashadiisa ku keentay gantaaladii maanta lagu garaacay garoonka diyaaradaha falanqayn ku aadan ayaad faafareebka ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah murtad xasan gurguurte oo wejigabax kala kulmay shacabka soomaaliyeed kadib markii uu gaal abiy axmed geeyey xeebta liido xilli ay xabashada xusulduub ugu jiraan qabsashada badda soomaaliyeed boqolaal kun shacab ah oo maanta cagahooda maalayay kadib markii ay murtadiinta waddooyinka muhiimka u xidheen imaanshaha abiy axmed barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan kataayib ikhbaariya oo galabta baahiyey muuqaalka weerarkii dhowaan lagu qaaday maleeshaadka murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka ceel cali axmed ee wilaayada shabeellada dhexe lafta gareen hogaamiyaha maamulka shaadaladiriirka isku magacaabay koonfur galbeed oo qiray in saraakiil ka tirsan maamulkiisa lagu dilay weerarkii saaka ka dhaca duleedka degmada xudur sidoo kale faafareebku waxaad caawa ku dhegaysan doontaan kulan wadatashiah oo ay berber soctay dowladdiinii ah islamarkaana u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaasi oo ku soo gebagaboobay duleedka degmada jaralaksi waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa mid ka mid a beelaha jararweyne oo dooratay nabadoon cusub kaasoo ka mid noqon doona nabadoonnada beelaha dega wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe qodobadaasi wixii kale soo kordha ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qaar ka mida wariyaashiina ayaa igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha alaandalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
بنت الشريعة للسمو طموحها وفي لها قول الحبيب سرورا
islaamku dumarka waxay ku leeyihiin sooyaal ifaya oo safaxaadkeeda lagu qoray biyo dahab ah ruuxii ugu horeeyey ee rumeeyey raacayna rasuulka waxay ahayd qof dumar ah dhibcahadii kuwii ugu horeeyeyna waxaa islaamnimada darteed looga daadiyey qof dumar ah qofka ugu horreeyey ee nebiga sala allahu calayhi wasallam rumeeya waxay ahayd hooyadeen khadiija radiallahu canha shahiidkii ugu horreeyey ee allah diintiisa loo dilay waxay ahayd sumaya bintu khayaad
haweenku waa horumarka ummadda hadday hagaagaan waana lafdhabarta bulshada kaalintoodana dhinacyo badan kama hoosayso tan ragga xagga dacwada jihaadka cilmiga iyo balaaqada war ilaahay baan ku dhaartay weligay ma aanan maqlin qof ka fasaaxad badan oo ka balaaqa badan caaisha markii rasuulka laga soo tago waxay ku jirtaa almukthiruuna fii riwaayati alkhabar min alsaxaabati alakaarimi algurar abuu hurayrata yeliihi bnu cumar fa anasun fa sawjatu alhaadi alabar
haweenkii salafku waxay ahaayeen kuwo wax weliba oo qaaliya u hura hergelinta hadafka islaamka gabadhii khansa ahayd shan wiilo ay dhashay yaa dagaalka galay shantiiba waa la dilay waa loo imaaday waxaa la yidhi khansa waraa ku haynaa haye shantii wiil waa dhinteen alxamdu lilahi aladii akramanii bishahaadatii bayd waxaan rajaynayaa inaan jannada kaga daba tago tilmaamaha iyo tusaalayaasha dumarka dad baa mooda inay kudayasho u tahay tu kale oo dumar ah gabadha tan karaamadii ka dhacday waxay xasuusisay nebiga kani inuu dib alle u baryo dabeetana nebiyullaahi zakariya isagoo nebiyaba gabadhan yar cibaadadeed iyo karaamaadkan ka dhacaya markuu arkay ayaa waxay ku bixisay inuu dib alle u xasuusto isna alla baryo
qadarka waa qorshe alleh ku qancidiisana kuma qaraarayn dumarkii qalbigoodii uu ka buuxay iimaanka gurigii way qurxishay shaxshax bay ka dhigtay ayadiina shaxshax bay iska dhigtay waxaa meesha yaallana waa ilmihii ay dhashay ee beerkeeda gobol ka mida ahaa oo dhintay oo dhimashadu ku cusub tahay
intaa iyo ka badanba waxaad ku dhegaysan doontaan taxanayaal taqaariir ah oo aan ugu magac darnay saadaatulnisaa'i alcaalamiin oo aan ku soo gudbin doonno barnaamijka caalamulyow inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ee foodda nagu soo haysa الأطيار من أعماقها وازدان عزا بالشموخ ونورا بنت الشريعة للنعيم ورودها والعلم يوليها صفا وحبورا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxauu noqonayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay safarkii ra-isul wasaaraha nasaarada itoobiya abey axmed uu ku yimid magaalada muqdisho mar kalena ku celisay in abey uusan marnaba heli doonin himiladiisa ah inuu qaato badda soomaaliya warka ka soo baxay xarakada waxaa inoo haya walaalkeen faysal mahad soomaali bayaankan ka soo baxay xafiiska warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciwaan looga dhigay badda soomaaliya beelah ma ahan siddeedii labaatanka shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri kuna aadan toddobii labaatanka febraayo laba kun iyo shan iyo labaatan bayaanka ayaa lagu bilaabay damaca xabashida itoobiya ee ku salaysan boobka dhulka iyo biyaha soomaaliya wuxuu ahaa mid soo jirin ah oo ay fac ka fac iska dhexlayeen maamulladii soo maray itoobiya laga soo bilaabo nidaamyadii solomon iyo mingiste ilaa midka uu maanta hogaaminayo abiy axmed sida ay taariikhdu ka markhaati kacayso nasaarada itoobiya iyo hoggaankeeda marna kama tanaasulin siyaasaddooda guracan ee ku aadan qabsashada soomaaliya gurashada khayraadka waddanka iyo gabadfalka ka dhankaa dadka soomaaliyeed isagoo dib u soo noolaynaya damacaasi soo jireenka ah iyo cadaawadda diineed ee kala dhexaysa muslimiinta bariga afrika wuxuu abiy axmed maanta doonayaa inuu xaqiijiyo himiladii ay ku hungoobeen awowayaashii sii halaagsamay ee ku guuldaraystay inay qabsadaan xeebaha soomaaliya isagoo kaashanaya dabadhilifyo aan damiir lahayn oo uu ka mid yahay xasan gurgurte bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si cad oo aan gabasho lahayn u diidaysaa qorshe weliba oo la doonayo in itoobiya loogu sharciyeeyo taaka ka mid a xeebaha dhulka soomaaliya jihaadkii ay awowayaasheen galeen sida imaam axmed gurey sheekh bashiir sheekh xasan barsane iyo sayid maxamed cabdulla xasan ayaa ahaa midkii hor istaagay inay itoobiya xaqiijiso yoolkii ay ka lahayd geeska afrika xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay allaha idinkii ku taagnaan doontaa dhabbahaas iyadoo la dagaalamaysa saliibiyiinta itoobiya kana difaacaysa diinta dalka sharafka iyo hantida dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan halkan ka bogaadinaynaa weeraradii madaafiicda ahaa ee ay maanta mujaahidiintu ku beegsadeen garoonka diyaaradaha muqdisho xilli lagu soo dhoweynayay mujrimka saliibiga ah ee abiy axmed iyo weerarkii halyeynimo ee geesiyaasha islaamku ku qaadeen xeryaha murtadiinta ee degmada balcad weeraradan ayaa allaa fadligiis baajiyey xaflad la filayey in loo qabto imaanshiyaha abiy axmed iyo booqasho xubno ka mida wafdigiisa ay ku doonayeen inay ku tagaan degmada balcad oo ka mida dhulka soomaaliyeed ee ay xabashidu sheegato muslimiinta ku nool soomaaliya waa inaysan marnaba wanaag ka sugin maamulada riddada ah ee diintooda sharaftooda iyo dhulkooda ka iibsaday saliibiyiinta ee u gogol xaaraya hormuudna ka ah inay xabashidu qabsato bariga afrika gaar ahaan xeebaha soomaaliya madaxda murtadiintu waa kuwii hore itoobiya ugu wareejiyey qaar ka mid ah dekadaha muhiimka ah ee soomaaliya haddana u hanqaltaagaya inay iibsadaan inta soo hartay bayaanka oo weli sii socda ayaa lagu yidhi haddii aan nahay ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah itoobiya waxaan uga guulaysan jirnay halgan islaami ah iyo dagaal jihaad ah sidaa daraaddeed waa muhiim inaan dhabbahaas laga leexan si allaah uu dhagarta cadowga nooga leexiyo kelimadda tawxiidkana kor u ahaato dalkeenna iyo diinteennana aan u madax bannaanaanno xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay guud ahaan muslimiinta ku nool bariga afrika gaar ahaan dadka soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay maskax maal iyo muruq wixii ay leeyihiin isugu geeyaan la dagaalanka cadowga horarka ah ee itoobiya kana hortagaan damacyada isballaarinta ah ee ka guuxaya maanka xabashida itoobiya bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey qoolka allaah ee ah وقاتلوهم حتى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
aad buu mahadsan yahin walaalkeen faysal mahad ayuu kaasi ahaa dhinaca kale muqdisho maanta mujaahidiintu waxa ay gantaalo culus ku weerareen garoonka diyaaradaha iyo xeendaabka xerada xalane xilli uu abey ka soo degaya garoonka caasimadda qodobkaas iyo sidoo kale maxaa sababay in abey uu ka cararo xafladdii loo qorsheeyey in lagu qabto muqdisho safarkiisana ku soo gaabiyo saacado kooban qalqal intee leeg ayay sabuuqashadiisa ku keentay gantaaladii maanta lagu garaacay garoonka diyaaradaha waxaa inoo falanqeynaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsantaha walaalka ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya ninka lagu magacaabo abiy axmed ayaa maanta booqasho kooban waxa uu ku yimid magaalada caasimadda ee muqdisho socdaalka abiy axmed oo hore loo sii shaaciyey runtii waxaa hareeyey weeraro aad u xooggan oo ciidamada mujaahidiinta xarakada al-shabaab ay ku qaadeen gudaha magaalada muqdisho iyo hareeraheeda abiy axmed markii uu garoonka ka soo degayey mujaahidiinta ayaa madaafiic waxay ku weerareen garoonka diyaaradaha caalamiga ee muqdisho iyo xayndaabka xirada xalane oo ay ku sugan yihiin saliibiyiinta caalamiga ah iyo kuwa gobolka ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya socdaalka ra-iisul wasaaraha etoobiya waxaa indhaha ku hayay warbaahinta caalamka iyo duulmaasiyiinta runtii xasan garguurtana waa uu ku ceeboobay oo ammaankii ayaa faraha ka baxay jugta qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay xilligii uu soo degeeyey abiy axmed garoonka muqdisho iyo hareerihiisa qaraxyadaas waxay ka dhasheen dhowr madfac oo mujaahidiintu ay ku garaaceen garoonka muqdisho ilaa iyo xayndaabka xerada xalane wadooyinka magaalada caasimadda ah shalay gelinkii dambe ayaa lasii xiray runtii kadeed ayaa lagu geliyey shacabka muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya waxaana la arkayay maleeshiyaadka murtadiinta oo xirtay dhammaanba ee wadooyinka muhiimka ah weerarka mujaahidiintu ay ku qaadeen abiy axmed waktigii uu soo degaya garoonka muqdisho ayaa si aad ah u qabsaday warbaahinta maxalliga iyo baraha bulshada dhammaan waxaa la taqdiyeynayay oo diiradda la saarayay weerarka mujaahidiintu ay qaadeen waxaana la moodayba in saameynta socdaalka abiy axmed uu ka weynaa weerarka mujaahidiintu ay qaadeen weriyaasha iyo baraha bulshada si aad ah ayaa loogu falanqeynaya arrintan waxaana lasoo qaadayey imaanshiyaha ra-iisul wasaaraha xabashida iyo waktiga lagu soo beegay weerarada mujaahidiinta ee degmada balcad oo soddon kilomitir oo qura u jirta magaalada muqdisho ayaa xilligii abiy uu kasoo degayay madaarka muqdisho waxaa ka socday camaliyaad waaweyn oo mujaahidiintu ay ku beegsanayeen ciidamada saliibiyiinta burundi iyo maleeshiyaadka kooxda ridada ee halkaasi ku sugan dareenka shacabka soomaaliyeed marka la eego iyo qaabka ay kaga feelcelinayeen imaanshiyaha abiy axmed iyo weerarada mujaahidiinta waxaa muuqata in damaca xasan gurgurte ah in hadiyad uu u siiyo biyaha soomaaliya dowladda xabashada etoobiya ay tahay mid aan suurto galaynin ayna ka horeeyaan xinjiro dhiig ah oo mujaahidiintu ay arrinkaasi aad ah ay kaga dagaalamayaan socdaalkii maanta abiy oo ku yimid muqdishone waxa uu dirayey fariimo ah in mujaahidiintu marnaba aysan ogolaanaynin in biyaha soomaaliya si fudud uu ku bixiyo bilaash xiyitaha murtadka ah ee lagu magacaabo xasan gurgurte abey markii uu ka soo dega garoonka iyadoo khalkhal laga dareemayay ilaalada xasan gurgurte waxaa la geeyey halka lagu magacaabo xeebta liido wuxuuna xasan gurgurte uu tusay abiy axmed xeebta soomaaliya sida ugu qurxoon tahay laakiin abiy axmed wuu qalqalsanaa wax ka yar hal saac ayuuna ku sugnaa magaalada muqdisho durbadiina waa uu dhoofay isagoo ka baqayey in weeraro la mid ah weeraradii madaafiicda ay maanta duurkii ee lagu qaaday isna mar kale lagu beegsado waxaa la arkayey maleeshiyaadka murtadiinta ilaalada u ah xasan gurguurte oo tooganaya mid ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee ku sugnaa xeebta liido meydkiisa ayaana xeebta lagu arkayey iyadoo dhiig uu ka qulqulayey toogashadaasna maleeshiyaadku waxay u geysteen xabashiga saliibiga ah ee la geeyey xeebta liido ee si xasan garguurta u tuso wacnaanta biyaha soomaaliya haddii aan isku soo xoorino waxaa la dhihi karaa diblomaasiyiinta iyo warbaahinta ayuu ku hor ceeboobay xasan gurgurte martiqaadkii maanta uu sameeyey ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya oo weeraro dhowr jiha ah ay hareeyeen gudaha magaalada muqdisho iyo hareeraheeda intaba aad buu mahadsanyahin walaalkeen maxamed xasan alfaatix ayuu kaasi ahaa barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo haddii aan eegno howlgalladii maanta dhacay waa berigii hore ee saaka ciidamada mujaahidiintu waxay weerar culus ee kula wareegeen gacankuhaynta degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe halkaas oo xarumo iyo saldhigyo ay ku lahaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya weerarka mujaahidiinta ee ku qaadan degmada balcad waxaa lagu dilay saddex iyo labaatan askari oo ka tirsana maleeshiyaadka riddada iyadoo sidoo kale mujaahidiintu ay sii daayeen maxaabiist muslimiina oo ku xirnaa xabsiga maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen degmada balcad ee shabeellada dhexe dhinaca kale mu'asasada alkataib ayaa maanta faafisay sawirada weerarkii mujaahidiinta ay ku qaadeen degmada balcad kaasoo lagu faafiyey baraha bulshada dhinaca kale muqdisho qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen fariisin maleeshiyaadka riddada ay kaga sugnaayeen degmada kaxda waxaa ku dhintay hal askari halka shan kale ay ku dhaawacmeen shabeellada hoose qarax mujaahidiintu maanta ay ku beegsadeen gaare ay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka riddada ee degmada afgooye waxaa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah gedo mujaahidiintu waxay maanta laba qarax la beegsadeen guri uu magaalada beled xaawo uu ka degan yahay guddoomiye ku-xigeenka cusub ee maamulka riddada ee beled xaawo maxamed isxaaq waxaana ku dhaawacmay hal askari oo ilaalo u ah murtadkaasi dhanka kale lafta gareen ayaa khiray in saraakiil looga dilay weerarkii maanta ka dhac duleedka magaalada xudur ee bakool madaxa maamul goboleedka ashaadaladirirka ah ee koonfur galbeed murtad cabdicasiis lafta gareen ayaa isagoo hadal jeedinaya qiray in khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac maleeshiyaadkiisa lagu gaarsiiyey weerar mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayada bakool murtad lafta gareen ayaa sheegay in weerarka oo ka dhacay duleedka degmada xudur ay ku waayeen saraakiil saraakiil xigeeno iyo askar murtadiin ah isagoo sii hadlaya ayuu weerarkan barakeysan ku sifeeyey mid xanuun ku ah maamulkiisa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan kulan wadatashi ah oo ay barbar soctay dowla diini ah islamarkaana qaatay muddo toddobaad ah ayaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo hoggaanka dhaqanka beesha kulmis oo ka kooban shan juf oo ka tirsan beesha baadacade waxauu ku soo gebagaboobay doleedka degmada jalalaqsi kulankan gebagabadiisa ayaa bayaan laga soo saaray waxayna beesha kulmis shaacisay inay naf iyo maal ku garab taagan tahay jihaadka ka socda bariga afrika bayaanka laga soo saaray kulanka oo beesha kulmis ay ku shaacisay garab isaaga mujaahidiinta iyo kabari noqoshada murtadiinta iyo gaalada asalka ah waxaa goobta ka akhriyey mid ka mid ah nabadoonada beeshaasi bismillaah ujeeddo kulan wadatashi iyo dowro isugu jira oo dhex maray walaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo beesha kulmis kulankaas oo shan maalin socotay kadib waxaa furmay niqaash u dhexeeyey beesha dhexdeeda oo ah musaalaxadda iyo wadatashi waxaana ka soo baxay qodobadan soo socda qodobka koowaad ama nambar wan waxaan ka heshiinay wax alle wixii khilaaf ahaa ee dhexdeenna yaalle wax alle wixii khilaaf ahaa ee beesha dhexdeeda yiilay ayaan halkan ku xallinay ilaahay fadligii nambarka labaad xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaceeda allahu akbar qodobka labaad aan ku celinayaa xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaceeda shareecada islaamka waxay rabtaa lagu dhaqmay rabtaa la difaacay rabtaa ee dadka laga rabo inay ku dhaqmaan iyo inay difaacaan waxa weeye intaan joogtay in maqan iyo islaamka oo dhan ayaa looga baahan yahay inay ilaaliyaan nambarka saddexaad horumarinta dacwada iyo tacliinta sharciga alle qodobkaasna waa laisla qaatay marka saas laleeyahy maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa dhammaan deegaanada aan ka imaanay in laga hirgeliyo ku dhaqanka shareecada islaamka in la furo machadyo in ay gabdhuhu wax bartaan in waalidiinta odayaasha iyo haweenka iyo gabdhaha iyo dhammaan wiilashoo dhan cid alle ciddii wax bara karta inay wax bartaan waa lagu heshiiyey waxaana laga rabaa in ay qodobkaas fuliyaan dadka dhaqanka loo wakiishay ee meesha fadhiya iyo wixii maqan ayagaasaa laga rabaa nambarka afraad beesha waxay si rasmi ah u qaadatay beri ka noqoshada gaalada asalka iyo kuwa murtadiinta gaalada asalka waa la yaqaanaa gaalada asalka waxa weeye gaalada soo duushay ee dhulkeenna timiday haddii aynu nahay dad muslim ah annaga gaaladaa soo duushay ee geyigeenna ku soo duushay waxay u soo duushay baadil inay ummaddan fidnayso diinteeda ka fidnayso ka leexiso ummadda fasahaadiso intaasay u timid ayadaana noo soo duushay wax aan ka wadanana ma laha beesha waxay si rasmi ah u qaadatay birika noqoshada gaalada asalka ah iyo murtadiinta murtadiin waa la yaqaana murtid waxaa la yidhaahdaa dadka diintooda ka ridoobay ee gaalada micigooda noqday ee gaalada u adeega ama baabuur ha u wadeen ee muxuu ahay ama ciidan ha u noqdeen ama ha u jaajuuseen dadkaas ayaa la yidhahdaa rido waa dadka diintooda ka ridoobay ama ka faaruqay ee nambarka shanaad wax alle wixii khilaaf ah oo na soo dhex galo in aan u celinno shareecada islaamka dadka haddii dhaqan ay leeyihiin ama ay degaan ku wada nool yihiin khilaaf waa imaanaya sababtoo ah dadka naf iyo shaydaana la xiriira khilaaf inuu yimaado lisqa qabsanaya xaqiiqa waa wax jira waay laakiin markuu khilaafkaas yimaado waxaa la rabaa in loo noqdo kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam intaasaan ku kala baxaynaa kaasaa na deeqa waxa kaliyo laisku daawey kara ee na deeqa waxa weeye kitaabkaas iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam nambarka lixaad in aan macruufka farno munkarkana aan reebno fiira gaar ah bayaanka oo beesha ka soo baxay laga bilaabo maanta waa in si dhab ah aan u dhaqangelina intaan qodobaha ee taxanaha ee lixda qodob ka kooban een hadda la akhriyey ee annagu gacanteenna ku saxiixnay ee aan annagu soo xulannay ee warqaddii aan annaga soo qornay laga soo guuriyo inta lagu soo guuriyey wuxuu bilaabanayaa maanta la jooga ayuu bilaabanaya haddii allah awooda ogolaado annagaa nagala raba dadkii wakiilka aan ka ahayn inaan gaarsiinno intaa qodoba oon laleexan lahayn oo aan ka soo noqod lahayn annagaa nagala rabaa war intaa ma ka dhabayne allahu akbar allah haddii ku wareego
odayaasha beesha kulmis ayaa ballanqaaday dhaqangelinta bayaanka kulanka ka soo baxay الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله إله محدله إلهي هل كان وسوى فجيي هل كان وان أماني دوره دورة إسلو أبي كر آه، شعائر كان أسيا من استحسن فقد شرع ومن شرع فقد كفر إلهي أيام مهدل بعد الله وحام مهد مضن ولا يد إسلامي أه ونوغو يرتي إن دين تمنطقة أنا كل لقن كذا أي نطق بيفسو أو أي نودردر جلسو إذا سا مهدل ومانت الدورة ka faa'iidnay wax badan oo sharci ah iyo shareecada islaamka in aan mataqaanaa geysiino halkaan ka imaan oo ah meesha ugu culays badan oo cariiriga oo murtadiinta iyo kufaarta ay ku nool yihiin Eh, maadaama ay meeshaas aan ku nool nahayna in kitaabkeenna aan la jaharno sababtoo ah waxaa waaye bada addiinu gariiban fasayciiduga fadhuubahan joognaa Eh, waa cariiri waxaan ku talagalaynaa in yacni kitaabkii iyo shareecadii islaamka meeshaan ku ballan qaadnay annagoo beesha kulmis ah inaan ka run sheegno oon la jaharno oo yacni mataqaanaa ummadda eh, kitaabka alle aan ku dhaqno oo halkaan aan ku qaadanay oone yacni ragga iyo haween iyo caruurba diinta islaamka oo gariib galayso inaan mataqaanaa la jaharno maxadyo iyo meel kasta oo dugsiye aan ka bilowno kitaabihii oo kitaabu tawxiid rag iyo haween ballantaasaan qaadnay waxaa kaloon qaadnay wax alle wixii kitaabka alle xugun oo ku yaallo inaan fiirino oon ku dhaqanno ee ay noqonin geesgees kitaabka baraan ugu dhaqmaa bar ugu dhaqmi maayo ay soconaynin oo wax alle wixii na dhex maro kitaabka aan ku dhaqanno maanta laga bilaabo saacaddan aan joogno wixii ka dambeeyo kitaabka alla shareecada aan aan hor keenno wixii murtad ah aan ka biri qaadanno beesha kulmis meeshaan cid ka maqan male baadacadde waxay ballan qaado meel la arkaa laga bawaa noogala horreey haddaan anuka beel ahaan waxaan ballan qaadaynaa maanta laga bilaabo in kitaabka alloon qaadanay walaayad islaamiga horteed aan ka sheegnay inaan ka rur sheegno oon ku dhaqanno midda labaad machadyihii iyo meelihii mataqaanaa annaga aan ku noolnay nin walba diinta inuu geysiiyo rag iyo haween waxbarashadii ay socoto in sha allahu tacaala bilahi towfiiq الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan iskugu imaanay dowratu shahiid islaaw abiikar wabar oo taxta shicaar uu yahay man istaxsana faqad sharaca waman sharaca faqad kafar ninkii wax habaysto oo isku aadisto oo u wanaagsado oo sharciyeeyo macnaheeda guud waxa waaye faqad kafar wa waa gaaloobay waa wixii shareecada khilaafsan shicaarkaas wixii ka dhashay iyo duruustii noola aqri hadduu ilaahay yidhaahdo iisay u kala baxeen idoo faahfaahsan ayaan halkan kusoo gudbi doonaa iyo wixii aan ka faa'iidnay duruusta aan qaadanay waxaa ka mid ah tafsiiratu suuratu lanfaal min bilow ilaa dhammaad taas oo faa'iido weyn aan ka gaarnay oo awal aan iska dulmari jirnay laakiin wax ay ka hadlaysa aad iyo aad ay noo saameeyeen si fiican ayaan ugu faa'iidnay suuratul anfaal iyo wamaa fiiha muxaadarada kale oo aan qaadanay waxaa ka mid ah alwalaa walbaraa waxaa layidhaah cidda oo amarkaas uu ku duldhacayo alwalaa walbaraa waxa waaye wixii shareecada islaamka kasoo horjeeda oo dhan beri ayaan ka noqonaynaa taas waaye wax oo walaalnimo iyo wax kale oo xiriir oo aan u samaynayna mana xidadada ayaa loo siibaa waay muxaadarada kale waxay ahayd aan soo qaadanay attaqwa in loo baahan yahay alla ka cabsi taqwo qur-aanka wax badan yaa ayuha aladiina aamanu taqullaha iwataqullaha ittaqilaaha axaadiista waxaasaa dhex yaalla marka aad iyo aad ayaan ugu faa'iidaysanay muxaadaradaas oo ka hadlayso alla ka cabsi iyo waxa lagu gaaray iyo waxa laga helo oo si fiican noogala faahfaahiyey waxaa kaloo muxaadarada kaloon ka faa'iidnay waxaa ka mid ah atowbatu ilallaahi in ilaahay loo towbo keeno la towbo keeno oo dunuub ayaa naga dhacaysa cawo iyo maalin annaga war iskama hayno laakiin in la towbo keeno oo towbadaas aan ku dadaalno oo towbadana noola sharxay qaybaheeda kala duwan iyo say wax kala yihiin saddexda ugu muhiimsan iyo midda afaraad oo raacayso in laiska celiyo naqiibka guud ee beesha baadacde ahna gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee hiiraan naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse ayaa kulanka ka hadlay isagoona la dardaarmay jufooyinka kulmis ee bayaanka soo saaray bismi illaahi araxmaan araxiim lahu alxamdu fi luulaa waalaakhira walahu alxukmu wailayhi turjacuun wsala allahu wsalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi waman tamasaka bisunnatihi wahtadaa bihadyihi ilaa yowmi addiin amaa bacd awalan wa aakhiran allah ayaan u mahad celinaynaa bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinaynaa walaayada islaamiga hiiraan dowradii qiimaha badnayd ee duruustii kala duwanayd oo aan la soo koobi karin miisaankeeda culimmadii bixisay ayaan u mahad celinaa waxaan leeyahay culimmadaasi jasaakum allaahu khayran wa axsan allaahu ilaykum dowradaasi oo looga magac daray sidaan ka arkaynay qoraalka ashahiid islow abiikar wabar shicaarna waxaa looga dhigay man istaxsana faqad sharaca waman sharaca faqad kafara waa haniyun can itacriif xigmadaas iyada ah waxaan leeyahay insha allahu tacaala fakarkaasi ciddii ku bixisay magacaasii soo xushay shahiidkaas islow abiikar wabar insha allahu tacaala ugu magac daray waxaan leeyahay iyagana ilaahay ha idinka abaal mariyo subxaana wa tacaala waxaan halkan mar labaad u mahad celinayaa aan leeyahay waxqabadkoodii qiimaha badnaa beesha baadacadda beel ka mid oo layidhaahda kulmis ee dadkeeda ahlulxalli walcaqdiga ah reer kulmis hadday yihiin culimo hadday yihiin waxgarad hadday yihiin garmadow intii ka soo qayb gashay tirada cadadka aan la soo koobi karin ugu soo qayb gashi iyo dowladii maalmahaasi socotay iyo bayaankii ay ka soo saareen waxaan leenahay insha allahu tacaala mahadi ha idinka gaarto waxyaabaha wakhtiga qaaliga ku baxay iyo maskaxda ku baxday waxaa ka soo baxay bayaan aad iyo aad u qiimo badan bayaankaasna wuxuu ka tarjumaya sida wada arkayseen bayaan in la soo xeli aad moodo waaqaca hadda taagan iyo baahida hadda jirta ku wajahan ayuu ahaa bayaankaas bayaankaasna wuxuu ka koobnaa lix qodob oo midka kale midka kale uu ka muhiimsan yahay oo kulligoodna dhiig uu ka da'ayo ciddii xaaladaas iyada jirta ku hadashay waxaan leenahay waxaad muujiseen shajaacnimo shajaacnimo ayaad muujiseen anigana waxaan idin leeyahay yaa ahla kulmis hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna billaahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun ahlu kulmis waxaan idin leeyahay aayaddaasi ilaahay subxaanah wa tacaala uu ku hadlay ganacsi kan ugu qiimaha badan oo ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa oo maalinta qiyaama ku badbaadinayo waa la tilmaamay ganacsigaasna wuxuu noqday in ilaahay la rumeeyo alla subxaanahu wa tacaala rasuulkiisana la rumeeyo waddada ilaahayna lagu dagaalamo laguna bixiyo naf iyo maal anu waxaan idin leeyahay insha allahu tacaala aayaddaasi aan tadbiiqino kulmis fa jasaakum allaahu khayran waxaan idin leeyahay reer kulmisow kuunuu ansaaran lilaah waxaad noqotaan kuwa ilaahay shareecadiisa u hiilaya inaad noqotaan ayaan idin dardaarmayaa waxaan idin dardaarmayaa inaad allah nimcadiisa ku shukrisaan nicmooyinka alloo idiin siiyey aaday u fara badan yihiin ilaahay kitaabkiisa inaad uxuqun tagtaan ayaa nimco ah dabaasha iyo fitanta maanta socoto waxaa ka badbaadi kara ninkii ilaahay shareecadiisa uxuqun taga nicmooyinkana ka shukriyo waxaan leeyahay nicmada aad haysataan shukri celinteeda la imaada wain tashkuruu yardahu lakum ilaahayna waa idinka raali noqonayaa nicmadana waa idiin siyaadaysaa waxaan leeyahay khaasatan dadka gooshan iskale dowladan codsaday in loo fuliyo walaayadan ay ka ballan qaaday inay u oofiso mahadiha idinka gaarto waxaan rabaa si gaar ah inaan idiin xuso walxaqu yuqaal xaqana waa in la sheego waa lagama maarmaan oo xaqa sheegid ayaa ka go'an si kasta uu qaraar u yahay inaad sheegtaan shajaacanimada ayay ka mid tahay jihaadka ayay ka mid tahay maanta waad ogtihiin cidda alle ciddii xaq sheegtay in la dilayo waxa waxaan duulaan caalamka guud ahaan oo nagu soo doolay oo gaalada ah wax kaloo noguma- nagulama haysto aladiina ukhrujuu min diyaarihim bikayri xaqin ilaa an yaquuluu rabbuna allah in ilaahay waa aanaga xidhnay shareecadiisa aan ku dhaqannay intaas ayaa nagula haystaa intaas ayaa guryaheena noogala soo saaray intaas ayaa naloo sii daba socdaa Een, mana raalli noqonayaan yuhuud iyo nasaara ilaa aan diintooda ka qaadano annagana waan diidna insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaa inaan kala kulmi doono jannadiisa iyo raalli ahaashiisa inaan la kulanno ayaan rajaynaynaa reer kulmis waxaan idin leeyahay alaa ina nasrallaahi qariib ilaahay guushiisa iyo nasrigiisa oo mu'miniintu u hiilanayo way dhowdahay calaamaad fara badan ayaa muuqdo sabra oo cadowga iyo hagartiisa la sabartama ayaan idin leeyahay waxaanan idinbu- idinku boorinayaa ahlu huquurta inaad u duceysaan waxa laysugu kaalmeeya waxa ugu qiimaha badan waa ahlu huquurta in lo- loo duceeyo ayaa leeyahay loo duceeyo dadka mujaahidiinta ah ramyigooda iyo ra'yigooda inuu ilaahay toosiyo waxaan idin dardaarmayaa owlaadiina inaad ku tarbiyaysaan icdaad inay diyaar garoobaan aad tababartaan qoryo aad u iibisaan suquurta aad aadisaan hadday shahiidaanana ilaahay agtiisa shafeeca ayaad kaga helaysaan hadday noolaadaannan owlaadiina cizi ayay ku yeelanaysan maanta wax lagu hormaro waxa waa laa ciza ilaa biljihaad wax sharaf ku jirto oo aan jihaad ahayn oo maanta taagan ma jiro ilmihiinna mucaskaraadka ha loo diro ilaahay shareecadiisa cid idinkale male ha loo hiiliyo الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay mid ka mid a beelaha jaraadweyne ayaa dooratay nabadoon ka mid noqonaya waxgaradka wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe kadib xaflad ballaaran oo ay dhigatay beesha mayaawe oo ka tirsan beelaha jaraadweyne ayaa dooratay nabadoon maxamed cabduul nuur iidle kaasoo noqday nabadoonka mayaawe dadka ka hadlay xafladda waxaa ka mid ah suldaanka guud ee beelaha jaraadweyne suldaan cabdiraxmaan cali cabdi ahna afhayeenka odayaasha dhaqanka ee jubbada dhexe alxamdulilah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadno mahad iska leey mayna inkubin yaha nicmat lislaam waliimaan alxamdulilah ilaahay mahadis meelas markiinkubo ay kal mahadsan yaha macnaa xarakatu shabaab almujaahidiin amiirkeena bariga afrika ay kala mahadnage wilaayatu juba alwusda alislaamiya noocooyin fara badan leh marti sharafta dhammaantan mahadsantaan xafladan oo qiimaha badan oo kusa qaybgalen oo nisa ajiibteen eedan mahadsantan khayr allah siinsiyo dhammaan marti sharafka aan mahadnage maanta may kasta qaybgalanay xaflad macnaa beelaha jareer weyne beel kimid ah iyo macna nabadoon caleema saarurdoyta gaar gaar ahaan beesha reer mayaawo alxamdulilah ilaahaya mahadle ee macnaha insha allahu kariim beryaha mase dareerayti insha allah oo kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka oo- oo ku hogaamiyaan macnaa nabadoona oo in la doorado ee musalsa ah kuwan hadda lisu dooridi kuwan hadda lagu guda jir kuwana insha allah macnaa la dooro doonyo dii ilaahay dho intaas markeenu kusugudugo ee beesha maanta gogolan oo qiimaha badan dhigtii reer mayaawo jazaakum allahu khayra aljazaa wa axsana allaahu ilaykum marka insha allah dadaalkii iyo juhdigii oo isin bihiiden ilaahay asinka abaalmariyo ee beesha macnaa reer mayaawo culimmadiye dhallinyaradiye odayaashiye waxgaradse gabdhooyinyo maamooyinka dhammaan aad iyo aad aan mahadsantaan marka maylane nabadoon maxamed cabdow nuur iidle dooratan ama caleema saaratan nabadoonka sii la qaadani marka beesha maylaka rabe nabadoonka meelilaka caleema saari ina lanka dhaafne garabje la roogsudo nabadoonka maylanka baahan yahay kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka ina ummaddan ku hogaamiyo lanka baahan intii us kitaabkan ilaahay iyo sunnadii rasuulka oo isku sugunya assamci wadaaca ayaa siinka ley haddii isku baxo assamci wadaaca ma ley haddii ilaahay ogolaado nabadoonkana intaas ayaa ku buraarujiyey haddii ilaahay ogolaado marka insha allahu tacaala si guud iyo si gaar ahaanba marka insha allahu tacaala aada ee mahadsantan ay kalmeelaanka mahadnage si guud ee, lajnada macnaa beelaha jareerweyne culimmada si guud ahaan iyo mahadnage ay kala mahadnage odayaasha beelaha jareerweyne dhammaan mahadnage insha allahu tacaala dii meelan ina walsudeero oo macnaa odayaashii culimmadii iyo oo andhabar adeege aad macnaha iyona iyaanka mahadnage insha allahu tacaala beelaha jareerweyne may sheege illika dadaalo midnimo alla subxaanahu wa tacaala mayle wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu dad walaala ah oo inisdanqadaahin raw oo hal wayun jaruuxudayna magtayna infaaqayna wal allaal weli beesagalo hal iyo keena hebel adi macnaha ninka baun shirkayna una macna reer majiindo nin dhehe reer milima lin dhehe ni dhaafa afaarahaas ma dheg kar hadabsin sheego إن شاء الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن شاء الله تعالى بيلها معنا جرير وين دتك معنا قحوتي ذيو معنا اسطنبول يو تسمعي ميلك ما قيم إن شاء معنا نعمة فربضن إيا هايسنا إيا برواقدن معنا نظيف وي والله حد معنا عرير إيا كجرنا ولا إذاين معنا هير قبل هير دقمو هير حركو نيل فديدة هير الله سيو مركز دت أو معنا oo wax xur ah oo macnaha wali raban suubsad kar suubsad karangayaana wixiiba kitaabkii ilaahay sunnada rasuulka oo aan khilaafsanayna xarakadu shabaab almujaahidiina si goona ahaan macnaha si goona ahaan yo inoona ninkahay wali una codsano insha allahu tacaala ninin fuliyoy marka allahu akbar allahu akbar allahu akbar xarakatu shabaab almujaahidiin suldaanka guud beelaha jareerweyn haddeen eh mahad gaar ahaan iyo mahadnaga maayi waluna codsini oona noo sunnagi xarakada ka codsini oo kitaabka ilaahay sunnada rasuulka waafaqsan yah ma aragna hor ma aragna intaasi kadib waxaa madasha kelimad ka jeediyey sheekh maxamed axmed balle oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga waxaan isku dardaarmaynaa waa cabsida allah subxaanahu wa tacaala khaasatan bulshada degta macnaha nasiib buundo ee maanta dooranaysa nabadoonka waxaan leenahay dhammaanteen ilaahay aan ka cabsanno walaalayaal oo aan ilaahay subxaanahu wa tacaala aannu in badan aan nicmada ilaahay ku mahadinno walaalayaal suldaamada guud ahaan ilaahay rumeeyo iimaanka laga helay ilaahay ayaa u dardaarmay hadday la yimaadaan shan ilaahay wuxuu yidhi innii macakum waxaa ka mida lain aqamtum asalaa wa aataytum azakaa wa aamantum birusuli wa casartumuuhum wa aqradtum allaha qardan xasana hadday salaadda hagaajiyaan oo ay sakada bixiyaan oo ay ilaahay diintiisa u gargaaraan oo ay iimaan dhaba laga helo oo ilaahay wax amaahiyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala la jirkooda weeyaan nuqabada waxaan u dardaarmaynaa ilaahay inay ka cabsadaan inay diinka ilaahay iyo halganka iyo jihaadka socda ay garab istaagaan inay maalkooda iyo jeebkooda wax ka bixiyaan weliba maalmahan dambe jihaadkii waa laba lixaadsaday waxaa la doonayaa inaannu garab istaagno الله أكبر الله أكبر الله أكبر بيشا مياو وعلى دونا يا دينتا إلهي إنا يقرب الساقان وإنا دقالنتان وإنا دينتا قرب الساقتان وإنا نبدونك كالميسان وإنا الله كعبتسان وإنا الإلهي سبحانه وتعالى أدوم النبو النغتان وجزاكم الله خيرا وصل الله وسلم على نبينا محمد xubnihii lagu casuumay xafladda ka dhacday salaadiinta wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe beelweynta jareerweyne ee walaalaheenna ah gogashan iyo quruxdan iyo wanaaggan iyo xafladdan nagu yeertay si guud si gaar ahaaneed beesha mayaawe waxaan leenahay ilaahay raxmaanka ahaa gogashiina ilaahay ha barakeeyo xafladdiinna ilaahay ha barakeeyo nabadoonkaa doorateen ilaahay raxmaanka ah ha ka dhigo mid diinta idinku hogaamiyo idinkana ilaahay ha idinka dhow ka dambeeyo ee khayrka iyo wanaagga ugu kaalmeeyo insha allahu tacaala dardaaranka waxaan raacinayaa ducada baasha jareerweyne waxaan maraynaa hadda dhowr nabadoon intaan ognahay xafladoodaan ka soo qayb galnay awalan ilaahay ka cabsada nabadoonnada la magacaaway suldaankiina ka dambeeya suldaankiina xaqa ugu kaalmeeya idinkuna beelaha idin doortay ilaahay ha ka cabsadeen xaqa fara ayagana xaq ha idinkugu kaalmeeyeen insha allahu tacaala waxaan leenahay nabadoonka la doortay maxamed cabdow nuur inde soo dhowow insha allahu tacaala waxaan kugu soo dhowaynaynaa nabadoonnada muslimiinta ku dhaqanka shareecada raxmaanka ku soo dhowow annaguna garabi gaashaan ayaan kuu nahay ilaahay idimkii al'amru bilmacruuf wannahyi can munkarna ha laga shaqeeyo waa asaaska diinta waa muhiimadda koowaad ilaahay kitaabkiisaan ku hormaray sharaftan qiimahan aan ku yeelanay waa ognahay cambahan dadkii tallaalay ee wanaaggan ee khayrkan soo gaarsiy ilaahay raxmaankaa gaarsay bacd alxamdulilaahi waa isla ognahay baadaa laga qaada jiray baad dembiisha cambaha lagu haystay waa laisku dheganaa meel la maraa la la'aa wadaauduruqa waddanku dhanba camimtayba waxaa lagu helay waa fadliga ilaahay uma mujaahidiintii u istaagtay ee ka shaqaysiisay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ku dhaqanka shareecada raxmaanka dadka hergelayna waxaan leenahay ilaahay raxmaanka ahaa amtaashooda ilaahay noo badi
axyaari annagu haddaan nahay hadda salaadiin doorashooyin salaadiin aan ka qaybgeli jirnayoo suldaanaan dhisi jirnay waayahan damba laakiin suldaankii beesha jareer weyna nabadoonno sidii salaadiinta loo dhisayuuna tusay ma ahan hadda suldaanka beeshiis inay deegaantu hortana tusay marka u horrayso waxaan laakiin idin leeyahay xujaa idiin tafan xujo xujadaas oo ah see suldaankiinna u addeeci doontaan la shaqayntiinna maxay noqon doontaa ma saan saantii hore dhaaftay jabiis baa ulaad samayn doontaan waxaana kula dardaarmaynaa marka hadduu ilaahay yidhaahdo nemiyahow daacadu waa qaali annagu salaadiin baan nahay beelaan hogaaminaa nabadoonnaan leenahay beesha jareer weyne haddii lidiin dhisay sidii salaadiintii nabadoonnaad tihiin suldaankiinna addeeca heer gobol iyo heer degmo ku addeeca asaga hormuud ha idiin noqdo markaad suldaankiinna addeecdaan waad guulaysanaysaan ilaahayna ka baqa hadda beel weynaad tihiin jihaadkana garab gala diinta ilaahay dadka horkaca noqda waxbarashada ku dadaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu beesha jareer weyn waxyaalaha maxaan ku dhaha ilaahay ku nimcaystay oo alla ku minaystay waxay ka mid tahay inay soo saartaan tabaca nabadgelyo iyo nimco labadoo loogu imaada ilaahay baa ku mahadsan waa beel aad iyo aad iskugu kalsoon isjecel haddana waxaan leenahay ku kala tegine sida iyadoo soo haysta beesha jareer weyn waxaan leenahay kitaabka alla kor u qaada kitaabka alla kor u allahu akbar maanta idinkaa laydinka rabaa kitaabka alle inaad kor u qaadaan kitaabka alle ood gaalada u horumartaan ood la jihaadaan ood soomaaliya ka kicisaan idinkaa laydinka rabaa allaahu akbar muwaafaqada uu beesha alla sii waa kalsooni ay ayagu isku qabaan ise ay isku yaqaanaan ilaahay baa ku mahadsan dadka hadduu saas u jeclaado isu jeclaan lehed war dhulkanaga magaal baa imaan lahaa gabdhaha naga magaal baa maxaan ku raadaayaa caw gumaysan lahaa ma dal gaalaad baan u guuri lahayn waa maya nabadoonka cusub ayay dooratay beesha mayaawe maxamed cabdow nuur iidli ayaa sidoo kale goobta ka hadlay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda taxiya ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka mahadsinya allihii ninka dhigi dad muslimiina muwaxidiinah makaankan aadkan quraxdi badanya ninkisa kulmii alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahay mahad celyaane mahad oo bilaaw iyo dhammaad aan lahaane uma ay mahad celyaane marti sharafkii aadkan qurux badan oo kasa qaybgaltay xafladdan aadka anwinta oo la kacleema saaro xafladdii nabadoonkii beelaha beesha miyaawo naqi maxamed cabdow nuur hortimaysin le anigoo eya gaar ahaan beesha miyaawo mayle soo dhowaada jazaakum allahu khayra aljaza waaxsan allahu ilaykum haddana ay mahad celiye wilaayada islaamiga reer xaraka reer gobol ilaa reer degmo maasha allah alxamdu lilaah kamaasiyan barnaamijkan ninkalse qaybgalen walaalahayno umma ay mahadsinya walaalahalo iclaamkii iyona maylena waxayaakum allahu wabayaakum ay mahad celiye suldaankayno beelaha jararweyne runtii dadaal walba aan sareebine xafladaha unusa dhaafni iyo xafladda maantii aan taaginna ina oo insha allahu raxmaan maydaankan ka tadbiiqino maylena suldaankayno suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanow mayni tusti wal indhoogayno ka qaboobsidan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin annagana maykin ballanqaadane haddii unu nindooriti likitaabi illaahi caza wajalla ina ummaddanku hoggaamino in sha allahu raxmaan samicnaa waadacnaa xata almamaat samicnaa waadacnaa xata almamaat in sha allahu raxmaan maylaya beeshi mayaawo walaalahay beeshi mayaawo horta xilkii isin indhiibtan waa xil aad un culusya sidii wada ogtan ficliyan xilki ma aan xil ani dooridi rabaashaday ma ku koyne ilaahay subxaanahu wa tacaala isheeni isina isheentan uma may raba xilkan ina inka garab galan anigana haddii xilkan indooritan maanta laka bilaabo saacaddii oo eta toban saac iyo labaatan daqiiqo حلك بيلام يا وقايدي سنك أقبلي وجزاكم الله خير صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ugu dambeyna nabadoonka ayaa lagu wareejiyey qori iyo booshkiisa iyo gaari kaasoo ay siisay beesha dooratay guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo baranaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu